saaka meesha waxaan isugu nimid inaan howlgal ka samayno xagga non revenue water non revenue water waxaa waaye biyaha aan la xisaabinin biyaha markii qof u imaadaan biyaha aan la xisaabinin waxaa ka mid ah biyaha si xun loo isticmaalo biyaha leakageska ku imaadaan bastan leakages iyo biyaha mitar la-aan la isticmaalo kulli waa non revenue water laga xisaabo gabaska ay ugu fulanta malaho marka meesha maanta waxaan iskugu imaanay oo aan wanji garaynay saaka shan kun oo mitar inaan ku bilowno aan u gelino dadweynaha taasoo noo yarayn doonto biyaha isticmaalka si xun loo isticmaalayo waa kow biyaha oo meel fog gaarayaan because qofka mitar markuu ugu jiro biyihii wuu iska xiri laakiin mitrood wuu ugu jirin biyaha ma xiraayo biyaha way iska daadanayaan marka biyihii meel fog bay gaarayaan midda labaad kambanigii oo lacag sidaa ku heli oo maamulkiisii iyo howlihiisii maalgelin ku samayni marka waxaan ka codsanaya dadweynaha inay nala shaqeeyaan mitarka loo geliyo aynasan diidin mitarkaasoo oo lacagna ayaka aan ugu joogin qaraamaha annaga aan bixinayno wixii ku saabsan ayaka uun la rabo uun lacagti ku imaado inay hadda dad baa mitar qabaa weli gaaris waxaa qabaan mitar around saddex kun oo qof yaa mitar hadda qabtaa shan kun baan ku dareynaa sideed kun bay gaari sidaan ogama tegayno shanta kuna kale waan soo kordhaynaa haddana haddii alla idma insha allah waxaan filayaa muddo laga joogo hadda laba bilood inaan helno gaaris hundred percent ay mitar noqo arrintan waxay ka taageeri kartaa biyihii horta si fiican baa loo isticmaalaya dadka biyi waxaa yaraanay dadweynihii biyi si qalad u isticmaalayeen bas biyihii markan xisaab baa kugu soconaya xisaab bar haddii biyi kugu socotana waad iska xiriyo waa isla socon biyihii marka meel fog bay gaaraan qofkana mitarka wuxuu ku qasbay wixii lacagta ku imaatay mitarka inuu bixiyo waxaa lagu bixiyaa kun iyo toddoba boqol flat rate kun iyo toddoba boqol waa lacag ka yar waayo qofka waxaa laga yaabaa inuu isticmaalkiisa uu toban kun oo shilin yahay laakiin kun iyo toddoba boqol uu bixiyo marka meesha lacag fiican baa maaragtay kambaniga uga soo bixi oo howlihiisii uu ku maalgeliyo capacity waan leenahay waa hadda saan u bilaabo oon kuu sheegay shan kun oo mitar baan hadda soo gadnay oo rabnaa inaan gelino kadibna in yar in yar baan saa u wadayna haddii alla mitarka horta waa qasya biyaa ma aha ma aho qofka uu asaga kuma xirno inuu inuu dhaho mitar ani ma liigi gelinayo ma dhihi karo bitrka anagaa iskale anakaana maxaa la dhihi jiray gelinayna biyahan anagaa iskale gabasku ruux walbo biyo isticmaalaya bitr inuu xirto waa qas ma iska isticmaali kartid shay oo aan lagu xisaabinin adiga naftir wax ku fiican ma aha marka dadweynaha waxaan u baaq inay arrintaa ka hor imaanin oo garab nagu siiyaan